subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar lagu qaaday xarun lagu talagalay diiwaangelinta codbixiyaasha maamulka somalilan dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay ahmiyadda shirweynaha garsoorka dalka oo maanta ka furmaya magaalada muqdisho beesha caalamka ayaa war ka soo saartay ee ismarinwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka kadib dalab ay ugu dubiyeen mucaamadowga musharaxiinta soomaaliya hogaamiyaha maamulka puntland ayaa kala diray golaha deegaanka degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug xilli uu maamul cusub oo kumeelgaara u magacaabay kacdoonka gobolka hiiraan ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay in wadahadal ay kula jiraan maamulka hirshabelle isbadaldoonka maamulka hiirshabelle ayaa wacad ku maray inay samayn doonaan maamul cusub oo ay ka asaasayaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgallo dad badan lagu soo qabqabtay oo ka dhacay magaalada laasacaanood ee gobolka sool waa cabsi xoogan ayaa laga qabaa in mar kale uu dagaal ka qarxo deegaana ka tirsan gobolka mudug ee maamulka galmudug wararka dibadda subaxnimadkan simbeydin haysana waxaa ka mid ah xubnaha dimuqraadiyadda ee aqalka sare ka tirsan ayaa lagu rajo weyn in xilka laga xayo madaxweyne donald j trump iyo ciidamada dulbi baarista ah ee maraykanka oo weli ku raajooga dadkii weeraray aqalka koongareska waa subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahayeen qodobada warka iyaga ugu doorka roon iminkana iyagii oo fidsan faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar lagu qaaday xarun loogu talagalay diiwaangelinta diiwaangelinta codbixiyaasha maamulka somalilan dhanka kalena howlgallo dad badan lagu soo qabqabtay ayaa ka dhacay magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool wararkan ka helayna magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in weerar lagu qaaday goob ku taalla halkaasi oo ay ka socotay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada maamulka somalilan weerar loo adeegsaday bamgacmeed ayaa lagu tuuray goob ay ka socotay diiwaangelinta doorashada oo si gaara u taalla meel ku dhow hoteelka ataash ee magaalada laasacanood waxaana ka baxday raggii ka dambeeya falkaasi iyagoona goobta isaga baxsaday dadka deegaanka qaarkood oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay in dhawaqa bambe la maqlay kadibna ay xigtay rasaas badan oo ifreen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka somalilan oo xilligaasi aagga ka agdhowaa wararka ayaa intaasi ku daraya inuu weerarkay ku dhaawacmeen laba askari iyo qof shacaba waxaana haatan degan xaaladda iyadoo ciidanka maamulka ay la wareegeen gacanku-eynta goobtii la weeraray dhinaca kale ciidamada booliiska somalilan ayaa howlgallo kala duwan ka sameeyey magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool howlgallada ayaa somalilan ay ciidamadeeda sameeyeen ayaa wararkan ka helino waxay sheegayaan inay ka sameeyeen aagga ay ku taalo xarunta qaraxa lagu weeraray islamarkaana ciidamada gacanta ku dhigeen dhowr qof oo lagu tilmaamay in ay qaraxaasi ka dambeeyay kunasal lahaayeen qaraxii xalay ka dhacay magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool ciidamada ayaa sidoo kale goobjoogayaal waxay sheegeen inay baarayeen guryo qaar iyo weliba gaadiidka islamarkaana ay howlgalkan ay sameeyeen ku yeesheen isku socodka gaadiidka iyo weliba dadweynaha iyo weliba isku socodka ganacsiga magaaladaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi waa magaalada waxaana magaalada laasacanood ay kamid tahay magaalooyinka ugu amniga wanaagsan gobolka sool iyagoona ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka booliiska somalilan dhinaca booliiska somalilan weli kamaysan hadlin dadkaani ay soo qabqabteen iyo weliba howlgallada ay ka sameeyeen magaaladaasi xalay lagu weeraray iyadoo weliba weerarku ahaa mid bamgaana waxaana warar hoose ay simbeeleysa sheegayaan in weerarka uu dhimasho la filan karo iyadoona ilaa haatan la xaqiijin karin walow ay dadka iyo weliba maamulka si aada u xaqiijiyeen dhaawaca weerarkii xalay lagu qaaday bambaaniga ah kaasoo xalay lagu qaaday magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool kaasoo ay ka socotay xarun ay ka socotay diiwaangelinta codbixiyaasha waa doorashada maamulka somalilan cabsi xoogan ayaa laga qabaa in mar kale uu dagaal ka qarxo deegaana ka tirsan gobolka mudug ee maamulka galmudug deegaano ka tirsan maamulka galmudug ayaa waxaa maalmihii u dambeeyey dagaalo xoogan ay ka dhacayeen iyadoona deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ay ahayd xalay mid xiisadeedu aaday u kacsan tahay waxaa deegaanka bacadweyne xalay la filayay in weerar ay kusoo qaadaan dagaalyahanada al-shabaab ay si uga xogaal ay noo xaqiijiyeen idaacadda simbana ay u xaqiijiyeen mid kamid ah mas-uuliyiinta maamulka deegaanka bacadweyne oo la hadlay warbaahinta simba ayaa ka hadlay dagaalka iyo weliba kii maalmihii u dambeeyey ka socday deegaanka iyagoona sheegay in xabsi xoogan ilaa shalay ilaa xalay ay ka qabeen in dagaal kale mar kale ay soo qaadaan iyagoo duulaan kusoo ah dagaalyahanada al-shabaab arrimahaas waa jiraan aada iyo aad baa lagu insha allahu looga gaashaamanaya waana arrin ballaaran oo la malaynayo oo la sugayo wey ninka waxaan tilaabo qaadnay inaan anigu dhexdeena isu gurmino hilabkiisina diinteena iyo dalkeena iyo xoolaheena iyo dumarkeena maan difaacno waxaan shan kilomitir dhamayn bay meel noo jiraan meel laba iyo toban bay noo jiraan wel weligeeya maana qaadin meel kasta waa ujeedee waxaan sugnaa wixii noo nagu yimaada oo diinta xaqudirir inaan noqonaan doonaynaa noqof bini aadana ku xadgudbin waxaa diidaya haddaad weerar qaado saasil baa noqonaysaan labadiinima mataqaana ma helaysaan waxaa jira ama xasanaada ilis haddii xaqaaga lagu yimaado ku dhimato waxaa tahay aljan gudmada oo tilaab qaaday oo na soo gaaray oo qaybale anaku maanaad xaaladda bacadweyne boqolkiiba sagaashan waa ma isku kalsoon ilaahayna ku kalsoon waxdiba ma jiraan deegaanka bacadweyne ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa ka dhacayay dagaal xoogan oo u dhexeeya dagaalyahanada al-shabaab iyo weliba dadka deegaanka kuwaas oo kasoo horjeedeen al-shabaab ay la wareegaan gacankuhaynta deegaankaas wallow ay sheegeen in ay iyaga haysanayaan maamulka galmudug aysa gacanta faraha kala baxeen dagaalada ka soconaya deegaanka bacadweyne iyo weliba tuulooyinka kaagdhow hogaamiyaha maamulka puntland ayaa kala diray golaha deegaanka degmada gaalkacyo xilli maamul cusub oo kumeel gaara oo magacaabay faysal cabdi faarax ayaa qaadadhigaya
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa kala diray golaha deegaanka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xeer madaxweyne ku kala diray golaha deegaanka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ee qeybta puntland waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka puntland markii uu arkay dastuurka dowlad goboleedka qodobkiisa boqollabaataniyosaddexaad firqadiisa afraad markii uu arkay xeerka maamulka degmooyinka iyo gobolada dowlad goboleedka puntland qodobka labaatan iyo toddobaad firqadiisa shanaad markuu arkay warbixinta xafiiska antidhowrka guud ee dowlad goboleedka puntland markii uu arkay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dimuqraadiyiinta puntland markii tixgeliyay gungaarka maxkamadda sare ee ku saabsan kala dirista golaha deegaanka degmada gaalkacyo waxa uu xeeriyey kow waxaa la kala diray golaha deegaanka degmada gaalkacyo xeerkanna waxa uu dhaqan galayaa marka uu saxiixo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waana uu saxiixo ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska madaxtooyada dowlad goboleedka puntland dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu markaa gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen kumeel gaara u magacaabay degmada gaalkacyo xarunta gobolka mudug madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xeer madaxweyne ku magacaabay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen ay yeelanayso degmada gaalkacyo qeybta puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland markii uu arkay dastuurka dowlad goboleedka puntland qodobkiisa sideetanaad markii uu arkay qoondada iyo sidoo kale aqoonta waayo aragnimada iyo sidoo kale waayo aragnimada shaqo markii tixgeliyay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dimuqraadiyiinta dowlad goboleedka puntland waxa uu xeeriyey waxaa maxamuud cabdinuur aadan loo magacaabay gudoomiyaha kumeelgaarka ee degmada gaalkacyo waxaa shaafiic cabdulaahi xaashi loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka kumeelgaarka ee degmada gaalkacyo xeerkanna waxa uu dhaqan galayaa marka uu saxiixo madaxweynaha puntland waana uu saxiixo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka puntland
beesha caalamka ayaa war ka soo saartay ismarinwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka kadib dalab ay shalay direen midowda musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya beesha caalamka ayaa waxay war ka soo saartay khilaafka ka hortaagan qabsoomidda doorashada dalka soomaaliya ka dhaceysa bilowga sanadkan laba kun labaatan iyo kow heshiisna laga gaara iyagoona ay wadaan in haatan ay weliba dhexdhexaadin ay ka sameeyaan iyagoona gogol xar u dhigi doonaa sida la sheegay dadka isku khilaafsan doorashada ismariwaaga ee ka taagan soomaaliya war qoraal ah oo kasoo baxaya beesha caalamka ayaa sida noqorna saaxiibada soomaaliya ee caalamka waxay aada uga walaacsan yihiin ismarinwaaga ka taagan heergelinta hanaanka doorasho ee toddobiyo tobankii sebtembar ay ku heshiiyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka dowlada federaalka waxaan uga baaqaynaa saamiileyda siyaasadeed ee sare inay muujiyaan hogaanka iyadoo la tixgelinayo danta ummadda iyo weliba inay si dhaqsaa leh u xaliyaan arrimaha ka taagan irgelinta iyadoo loo marayo isu tanaasul in la sii gudagalo geedi socodka doorasho lagu kalsoonaan karo oo dhacdo si uu dhaqsiyaha badan saaxiibadu waxay ka mahad celinayaan dadaaladii lagu dhawaaqay dhowaan gaar ahaan waxay soo dhaweynayaan booqashadii ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ku tegay galmudug iyo weliba puntland wadahadaladii dhex maray madaxda sare dad badan oo soomaaliyeed uu garowe ku martigeliyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni iyo xiriiradii uu sameeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo soo gudbiyey tilaabooyinka uga yimid garowe isagoo usoo gudbiyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee xubnaha kale ee siyaasadda saaxiibadu waxay garowsan yihiin in heshiiskii toddobiiy tobankii sebtembar ay ansixiyeen dowladda federaalk iyo dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalk iyo labada gole ee baarlamaanka waxaana sidoo kale soo dhaweeyey musharaxiinta badan ee u taagan xilka madaxweynaha inkastoo saaxiibadii weliba dad badan oo soomaaliyeed ay kenya jabeen in hanaanka aada ugu hoseeyo doorashooyinka qof iyo cod haya haddana heshiiska toddobiiy tobankii sebtembar waxa uu yahay aasaaska keliya ee laga aqbali kara in loo maro doorashooyinka laba kun labaatani kow ma jiri karo dib u furidda lagu sameynayo heshiiskii toddobiiy tobankii sebtembar ama abuuritaanka hanaan kale weliba mid bar socotaa waxaana loo baahan yahay in isfahan ballaaran laga soo wadhan yahay laga gaaro ergelinta heshiiskaasi si loo xoojiyo kalsooni lagu qabo geedi socodka tani waxay tani waxa ay la jaanqaadaysaa majaanqaad badaanan ee ka qabyahay heshiiskii iyo weliba shirkimadaasha iskaashiga soomaaliya saaxiibaduna waxay soo dhaweynayaan dadaalo dardargelin leh oo sida ugu dhaqsiyaha badan lagu xoojiya arrimaha taagan waxaana lagu soo gabagabeeyaa in isfahan laga gaaro maalmaha soo aadan si doorashada ugu bilaabato dabayaaqada bishan saaxiibadu waxay ku boorinayaan madaxda soomaaliyeed in ixtiraamaan oo si buuxda u hirgeliyaan qoondada haweenka oo boqolkiiba soddon ay ku yeelanayso baarlamaanka si ay uga ballanqaad heshiiskii toddobiiy tobankii sebtembar saaxiibada caalamka waxay mar kale ku celinayeen hanjabaad kastoo ama adeegsiga walboo rabshado wata in laga aqbali karin waxayna sidoo kale carabka ku adkeynayaan arrimaha aamiyadda ay leedahay in laga helo jawi siyaasadeed oo xora oo furankaasi oo musharaxiinta ay awoodaan inay si nabada ay usoo bandhigaan aragtidooda islamarkaana ay warbaahintu awood u leedahay inay ku shaqaysto xiiraad la-aan waxaan la joogay waxa waa in la joogteeyaa jawiga wadahadalka iyo weliba isu tanaasulka ku salaysan is-hor istaaga ee laga gaaro toddobiiy tobankii sebtembar ee geedi socodka doorashada ee si horey loogu sii ambaqaado howlgalka midooda afrika iyo weliba qoraalkan soo baxay ayaa weli waxaa ku mideysnaa dowladaha midooda afrika ee soomaaliya loo yaqaano amisom biljim waldamak masr etoobiya midooda yurub faransiiska jarmalka ururgoboleedka igaad ireland talyaaniga norway sweden switzerland turkiga boqortooyada midooda ee britain dowladda mareykanka iyo weliba qaramada midoobay kacdoonka gobolka hiiraan ayaa wax kamajiraal ku tilmaamay in wadahadal ay kula jiraan maamulka hirshabeelle iyo dhinaca kalena isbadadoonka maamulka hirshabeelle ayaa wacad ku maray inay sameyn doonaan maamul cusub ay ka asaasayaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalmihii u dambeeyey beledweyne ee guud ahaan hiirshabeelle waxaa ka taagneyd xaalad kacsanaana u dhexeysay dadka deegaanka iyo weliba kacdoonka gobolka hiiraan iyo weliba maamulka hiirshabeelle iyagoona kasoo horjeeda qaabka loo dhisay maamulka hogaamiye cali goodlaawe afhayeenka jabhadda xood oo warhadlay warbaahinta simba ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha ku aadan in haatan wadahadalla u socda iyaga iyo maamulka hiirshabelle isagoona ku tilmaamay banaamur waxauu sheegay in marnaba aysan wadahadal la qaadan doonin maamulka hiirshabelle isagoona dhanka kala tilmaamay in hiirshabelle haatan gacanta ku hayaan dad khiyaano usoo shaqo tagay iyagoona ay sheegayna in aysan rabin dal iyo dad batoona
hirshabelle oo wadahadal la galnay ma jiraan hirshabellena ma aqoonsanin hirshabelle laba nin oo baadil isku caalee masaartaa u naqaanaa ilaa haddana wax la yidhaha hirshabelle aan aqoonsanahay ama wadahadal la furna ma jiro waxaa la yidhi soomaalidu wax markii la wada leeyahay horta wax la wada yeeshay hirshabelle waxay aad shalay anagoo diidan ana lagu hordhisay saa kane anagoona haba yaraatee nalagala tashan siyaasika inaa lalaga tashan nabadoonka inaa laga tashan ajoor niman colowsood u shaqaysayaal ana anaga nagu matalinaa tagay nabadoonka inaan ma tegin xildhibaankiisa lama xulin dadkiisa lama wax lagama weydiin inta iska tageen wax iska soo qorqorteen guri isku soo caleema saareen marka annaga waxa weeyaan in hadda xoola gurigayna iyo iyo dhulkayna nagu haystaa ma jiro deegaankayna joognaa deegaankaana sida dadku ina la heshiisiyo wax laysku darsadaa aan raalli ku haynay ayagana way diideen oo gurigooda isku soo doorteen marka annaga saasaana ku aqoonsanay hirshabelle waxa weeyaan tallaabada aan ku haysanaa shalay heshiiska hirshabeelle lagu dhisay heshiiskii lagu dhisay annagoo weli saluugsanaa ee heshiiskii la boobay kuraastii aan lahayn oo gobolka haaqulaa la boobay nalooma xusmayn nalama qadarin marka waxaan u aragnaba haddii mar walba oo kuraastii layska boobayo annagana waxaan u aragnay hirshabeelle bayna qaadacnay kalsoonidii niman yar oo shalay naga aadaa jiray oo marka hore wax ka soo dhiso weliba hataa aan loo dhamaynaan dhihina bal tadambaa la sixi doonaa iska suga tii dambana baadil baadil ku daray noqota saasaa ugu tagnay hirshabeelle ugu tana sulin gawaana maamul cusub iyo iyo gobolkan waan ku dhawaaqi doonaa insha allahu dhinaca kale jabhadda afhayeenka jabhadda jenaraal xuud oo sii hadlayay ayaa sheegay in haatan ay gobolka hiiraan iyo weliba magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi ay ka wadaan wadahadal haddii ay dhameeyaan ay maamul cusub uga dhaba taagi doonaan kaasoo ay ka dhisi doonaan magaalada beledweyne
wasiirku ma ahan wasiir dadka deegaankiisa iyo dhibaatada ka jirta matalaya wuxuu ahaa wasiir kursigiisa ilaalsanayo ninkuu markuu kursigiisa ilaashanayo lama dhihi karo wasiira ay tahay dhibaatadana ay haysato lama dhihi karo ninka waxaan u aragnay nin kursigiisa ilaashanayo kursigiisa uu ka maqan yahay sidaasa uguta aan wasiirkaas ku ajaan qaadi waynay baahida gobolka ka maqanay dhibaato aan tabanayna u bangignay wuxuu noo sheegay inaan muqdisho u raacno annaguna waxaa ka dhiga adeegno waxaan nidhi meeshiina lagu dulmiyaan joognaa deegaankayni dulmigu ka jiray dhibaatada ka jirtaan joognaa marka halkaana ku sugaynaa ayadaana ka warsugaynaa cid kastoo rabta inaa naga xalidanay welkam oo kusoo dhaweynayna oo oo diyaar u ahayna dhibka aan tabanayno dowladda federaalka socoto inaan kula xisaabtano waa sax waa ku dhowaa insha allahu tacaala daba heshiisiinaan ka wadnaa qabiilada degan iyo dadka deegaankeennala deganaa isku wacnay insha allahu ayadan shirarkoodu waa noo socdaan labada gidiba shiraraan ka wadnaa iyo daba heshiisiin insha allahu tacaala markaan soo gabagabeynana maamul cusub aan ku dhawaaqi doonaa qof walba wuxuu xaq u lahay uu heli doono miisaanka uu lahay uu qaado doono sidii loo degayo iyadoona qofna lagu dulminayo qofna lagu dhibaataynayo insha allahu tacaala daba heshiisiin iyo gogla aan gogolaan dhihiynaa nabadeed oo bulshada gobolka degan aan iskugu keenayno fariinta ugu dambeysa oo aada caawa diraysaan maxay tahay waxaan u sheegaynaa shacabka gobolka hiiraan ku nool waxaan u sheegaynaa inay u diyaar garoobaan dhammaantood inay gurigooda iyo deegaankoodii la isku haysaa annagana masab iyo gooni iyo magac kama rabno dhammaantood waxa ciidan ama la socwada ama lasoo daabulayo waxaa loogu danlaya kuraastoodii guryahoodii iyo dhaqankoodii in lagu boobo dana kale dad kaloo wata ay ku afdambiyaan u diyaar garooba anagoo intaasaa naga jawaaba ogaada marka meeshaan waxaa kasoo socda wixii dowladda federaalka inay dagaal u diyaar garowday shacabka iyo dadkiina aamusay ay diyaar u tahay intaasaa codsiyaa shacabka u sheegaa
si kastaba deegaana iyo degmooyin hoos yimaaday iyo weliba magaalada beledweyne ayaa waxaa haatan la sheegay inay ka asaasmayaan jabhado isdaba jooga oo kasoo horjeeda maamulka hirshabelle iyadoona kacdoonka jabhadda xuud ay wadaan olole ay ku doonayaan in dhowaan ay ka casaasaan maamul cusub uu yeelanayo jabhad uu hogaamiyo jenaraal xuud oo haatan ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxayna wadaan ololole iyo weliba soo dhoweyn kuwaas wadahadal ay kala yeelanayaan waxgaradka iyo weliba odayaasha ku dhaqan gobolka hiiraan siiba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne waxaa maalmihii u dambeeyay ku sugnaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabelle isagoona wado kulamo iyo weliba soo dhaweyn uu la yeelanayo kuwaasoo wadahadalkooda iyo weliba tabashooyinkooda u sheeganaya maamulka uu hogaamiyo uu hogaamiyaha labaad uu ka yahay ee hiirshabelle isagoona haatan la filayo in uu weliba soo dhowaan soo dhammeeyo wadahadalada uu ka wado magaalada beledweyne hore iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa beledweyne u aaday inuu isku soo dhaweeyay xaliyana tabashooyinkii weliba dhibaatooyinka ay qabaan shacabka magaalada beledweyne isagoona kusoo guuldaraystay kadibna dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya guud ahaan dhegeystayaal waan intaa warkii subax oo aad kala socoteen dharaad yaasinba warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed sooman ah maxamed deeq alfa farsameynayo cidda warka iyagu seego dib waxay uga daalacan karaan simba news nabadgelya
warniyo goormaa timid dibiddanba kugu ogaayo أنا شلي يا إمي shal maa timid ها.
alxamdulilah مرقى حلي هذه الدار haye وحنا مغلى سيمبا